magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijiminayeen arday dhammaysatay fasalka sideedaad iyo arday xifdiyey kitaabka mi-atul xadiis islamarkaana ka aflaxay dugsiga aayatiin ee magaalada boosaaso waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga aayatiin bahda waxbarashada waalidiinta ardayda qalijibisay iyo marti sharaf kale axmed cabdulaahi daahir maamulaha dugsiga aayatiin ayaa ardayda u hambaliyey isagoo ardayda kula dardaarmay in waxbarashada ku dadaalaan farxad iyo sharaf iyo ixtiraam bay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan xalfaddan aan ku dhiirigelinnay oo ku maamuusaynay ardayda ka qalimadelanaysa iskoolka mar labaad iyo marta waxaan leeyahay soo dhowaada soo dhowaada waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee wakhtigiinna iyo jaaniskiinna iyo fursadihiinna intaba aad noogu hudheen ee ixtiraamka ku jiro baada soo dhowayn waxaan insha allah marka koowaad u mahad celinaya u hambalyaynayaa ardayda maanta qalima delanaysa ee ka soo gudbaysa marxaladda wakhtiga dheer ay ku jireen muddada siddeed sana ee wakhtiga dheer oo juhdiga dheer ay ku soo wadeen siddeeddaas sano dhabaradaygii iyo wakhtigii dheeraa ay ku soo jireen ay maanta taagan yihiin gebagabadii ayay uga harsan tahay maalmo iyo saacado wax la tirin karo oo la dhihi karo intaas wakhti xadadan oo uga haray waan soo dhowaynayaa waxaan leeyahay dadaalkiinna iyo juhdiga dheera aad gasheen sida la horjeeda jubaala mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka dugsiga ayatiin iyagoo u hambaliyey ardayda aad baan ugu maaragtay ugu hambalyaynayaa ardada maanta halkan laga sagootinayo oo sideedaadka maanta maaragtay aynu sagootinayno waxaan leehay insha allahu tacaala waan idin hambalyaynaynaa maarata runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta laydin sagootinayo halkan labada dhinac idinkoo idinka taagan yihiin waalidiintii iyo maamulkii iyo macallimiintii aad baan marka insha allah aan hawsha iyadaa aan idinku bogaaminaynaa uguna farxgelinaynaa marka waxaan waa idiin duceynaynaa insha allah waxaa ilaahay idinkaga rajaynaynaa inaa magac waalidkiin usoo hoydaan iskoolka maaragtay intaa idinku soo tiiriya tacabbeela inaa kusoo guulaysataan ardayda ugu sarsaraysa aa ka muuqataan insha allah tacaala guul baa idin rajaynaynaa sanadka dambe insha allah waxaan rajaynaynaa iyo afarta sano dambe inaan ilaahay anigana caafimaad igu gaarsiiyo oo aan kasoo qayb galo adinkoo boonfoor ka qalinjabinaya insha allah asalaamu calaykum waxaan kollay maanta isugu dhimin oo barnaamijku daaran yahay waa ardada qalin bedelanaysa ee fasalka siddeedaad oo imtixaankii u harsan yahay lix wiig wax ka yar awalan waxa inaga mudan yihiin inaan u ducayno ilaahay insha allahu si fiican iyo kaalimo fiican baan idiin rajaynaa ilaahay idinkiis inaad ka keentaan
markaan ka hadlayo afka hooyooyinka ama waalidiintaba ilaahay subxaana watacaala baa mahadsan dadaalkan awlaaddeenna iyo ma garanaysaa ee lala soo maray ardayda iyo maaragta juhdiga lagu soo bixiyey aad ayaan ugaga mahad celinayaa intii la soo dadaashayna ilaahay khayr badan ha siiyo waxaan rabaa marka insha allah inaan u hambalyeeyo ardada fasalka sideedaad ee iskuulka aayaha oo runtii waxa weeye arday wadadaad dadaal badan ka muuqda ah sida hadda noo muuqatana dadaal badan iyo waxyaalahay soo jeediyeen iyo si fiican ee uga muuqato
ardadan maanta qalin bedelanaysa oo sodomeeyaha oo boorka naga dambeeya ay sawirradooda ku sawiran yihiin waxaan leenahay howlka madaale weli waa hugaday imtixaankii faynalku waa idiin dhiman yahay maanta haddaad qalin bedelatana xaflad dhigataan micnaheedu maaha inaad soconaysaan